Waaxda Horumarinta Ganacsiga Dowladda hoose ee degmada Baydhabo ayaa isbedel ku samaysay habka loo bixinayo adeegyada waaxda, taas oo ay sheegtay waaxda in laga guuray qaabkii hore ee ganacsadaha loogu tagi jiray xaruntiisa ganacsi. Hadda isagoo jooga xaruntiisa inuu bixin karo lacagta canshuurta iyo marka la gaaro bixinta lacagta shatiga ganacsi. Agaasimaha Waaxda Horumarinta Ganacsiga Dowladda hoose ee degmada Baydhabo, Xasan Fiidli Cabdiraxmaan ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha laga bedelay habka bixinta, sidoo kale waxa uu sheegay in qaabka cusub uu ilaalinayo xogta iyo magacyada ganacsadaha iyo xaruntiisa ganacsi.
intii waxda ee nidaamkaadun isticmaaleen una bilaarina waliba fadani mustaqbalka intii heer lan weliba soo meelis roogo ee si automatic ee bay sidii waxdii hadii bility blood iyo warqada ka activity blood hadii la deero waxdii intii si automatic ee bay sidii qaada automatic meelis roogo lanka warqada ismeeri ka qaado lan daawaca sida hadaba systemka uu ka bilaariyahay ee waxda ganacsiga canshuurada iyo dadka go-aansan number 2 beesida ogeeka ee lis arahayo oo bilaacda magaalada la qoryahay kumid eew waa systemkii beesada ibkoyti waa bangi oo dowladda leeta ka dhigaasa ku dibtan bulshada lah kanaga hayo haddii naga taqeybasho walbarashada haddii naga taqeybasho nadaafadda haddii naga taqeybasho jidka ee ka baxay xukuumadda ata iyo minshaaraadka dowladda qaadaas systemka haddii bulshada aan sharax waliba waa system ee dowladda gacanta ka hayta ee dowladda hoose waa system network eh haddii bulshada ana fahansi in bayaani systemkan waliba waa system qeyb ganacsato xoogtiya la kakeediyo qeyb payment ele qeyb approval lankan beesadan xogti saxanta approval kama la jeeday lankan cadeyma xogti saxanta haa kudib inta la arko lankan xogti saxanta lacagti ka shabo kor may kala faa'iido liya inta lankan maqaashi lankan isticmaalo kor ganacsiga hordhan magaalada ma jaray intii lan weliba magaaga hosku kuna nagsad tusaale labaatan qof may argaysa dukaanshu taba kale iskalaga oranta systemkii may oo fursad ee ganacsadii siiyey lanka intii magaaga usa khaas an lahaad may kale baaq baaq aan andaray ganacsatada reer baydhabo intii oo noola shaqeeyaan systemkan waayo systemka ee mustaqbalka dadka kooyo yaalka mustaqbalka kooyayan iyo danwiinka jarta ilaa heer ganacsi ilaa dowladda marka may iidanka baaqay bulshada ee ganacsatada khaasatan intii oon il ilaaliyaan intii oon il ilaaliyaan bulshada systemkan anoo ku faa'iidaysado fursadan kambaniyadan microfinanceyada ee ganacsatada yaryar maalgeliyayaan intii degmada la hariiraan waana degmada xafiisiya qeybta ee waxda horumarinta ganacsiga iyo haboogadan iyo kooyan bila abriil shantii hoob ilaahay maalin sabta ee bacdulsoom maadaama hadda ramadaanka tobanka dambe la kajar bilcibaadeeto ma inka baadani bacdul soom ee microfinanceyadaas ganacsatadaas yaryar dadka maalgeliyo intii xafiiska ee horumarinta ganacsiga dowladda hoose degmada baydhabo taarikh shan maalin ee haboodan kooyan xafiiska